waxaa maalintii shalay oo jimco ahayd magaalada caasimadda ee muqdisho gaaray madaxweyneyaasha maamul goboleedyada galmudug hirshabelle iyo koonfur galbeed kuwaasoo ka mid ah maamul goboleedyada siyaasad ahaan taabacsan xasan sheekh maxmuud cabdicasiis lafti gareen axmed qorqoor iyo cali guudlaawle ayaa gaaray villa soomaaliya oo uu degan yahay xasan sheekh maxmuud waxaanay halkaasi kula kulmeen madaxweynaha dowladda federaalka tallaabadan ay magaalada muqdisho ku yimaadeen madaxda maamul goboleedyada qaarkood ayaa lagu tilmaamay inay gogolxaar u tahay gogashii uu dhowaan sheegay inuu fidinayo xasan sheekh maxmuud laguna casuumiyo madaxda iyo siyaasiyiinta mucaaradka ah ilaa iyo hadda waxaa mugda ku jira in madaxweyneyaasha maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ay kasoo qaybgeli doonaan kulankan uu celyaamiye xasan sheekh maxmuud waxaase ay u badan tahay inaysan imaan doonin muqdisho saciid deni axmed madoobe iyadoo uu horay maamulka puntland ugu dhawaaqay inuusan deni wakhti u haynin xasan sheekh maxmuud axmed madoobe ayaa isagu dhankiis waxa uu horay usoo dhoweeyey warka ka soo yeeray xasan sheekh maxmuud waxaase uu maalintii shalay u safray dalka kenya halkaas oo la sheegay inuu kula kulmayo mas-uuliyiin ka tirsan beesha caalamka xuseen sheekh oo ah la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ayaa isagoo ka qaybgelaya barnaamij dowlaad uu qabtay mid ka mid a telefishinada soomaalida waxa uu sheegay in maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland ay ku casuum yihiin shirka waxaase uu ka gaabsaday inuu si toos ah u magacaabo siciid deeni iyo axmed madoobe wadatashiyaa socda cidda ka qaybgelaysa talo ururinaa socota tan hadda mataqana wasiir axmed sheegay tan uu sheegi doono mataqaanaa diini iyo bulshada rayidkaa naftooda oo dabcan la weydiin doono saydana tahay ayaa kasoo qaybgelaya gogashaas laakiin stakeholderro la yaqaanana waa jiraan oo ay ugu horeeyaan mataqaanaa dadka maamulka wax ka haya oo dowlad goboleedyada bulshada rayidka hogaamiyaashooda iyo siyaasiyiintii mataqaanaa dalkan soo maamulay dabcan mataqaanaa aniga hadda shaksi ka hadli maayo dowlad goboleedyada puntland iyo jubbalandna waa la casuuma shaksi kama hadlin si kastaba ahaatee waxaa weli xaalad rajabeelaha ku socda gogashii uu dhowaan madaxweynaha dowladda federaalka sheegay in uu u fiidanayo madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa mucaaradka ku ah xukuumaddiisa iyadoo aysan weli magaalada muqdisho soo gaarin axmed madoobe iyo siciid deni oo labadaba kala hogaamiya maamulada kale ah jubbaland iyo puntland